iminkana nairobi hay-adda gargaarka ee oxfam u k ayaa sheegtay in xaalad nafaqadarro oo bacan ay ka jirta soomaaliya taasoo ka dhalatay roobyari dhaawacay dalagii la filayay in beeraha uu ka soo go'o xilli roobaadkii guga hay-addu waxaa kaloo ay sheegtay in qiimaha cuntohada quuldaruurigii oo kor u kacay islamarkaana haddii aan soomaaliya gargaar degdegihii lala gaaran xaaladdu ay ka sii dari doonto warbixinta oxfam ayaa ay soo saartay iyo xaaladda bini'aadanimo ee soomaaliya ayaa wariyahayaga maxamed colaal xasan oo washington jooga waxa uu ka waraysta maryan xasan cabdi oo ah sarkaal ka tirsan qaybta mashaariicda soomaaliya ee xafiiska hay-addaasi magaalada nairobi wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xilliga ay hay-addu samaysay qiimaynta qiimayntan waxaa la sameeyey julay iyo agast sanadka kun iyo laba iyo tobanka qiimaynta marka waxay sheegaysaa xaaladii roobka gu-oba aad baad aad baad u hooseeya maadaama soomaalida ay yihiin reer guura waxaan waxaan dareemaynaa oxfam ahaan inay noloshii reer reer gu- maaragtay reer xoola dhaqatada inay aada maaragtay isbedeli doonto maxaa yeelay abaar xun baa jirtay sanadka lasoo dhaafay nafaqadirada caruurta oo kale oxfam waxay leedahay waxay maraysaa heer qayladhaana marka bal faahfaahin ka bixi bal heerka ay marayso nafaqadirida hadda markaa saad usii fiirisa waxaad arkaysaa waxaan qaadnay survey laba boqol iyo lixdan kun oo cayaal inay yihiin xaaladda acute malnutrition kaas ahaan south centralka iyo iyo puntland laakiin waxaa u daran south central soomaaliya markaad fiiriso gobolada ugu daran xaaladahan nafaqadarada biyola-aanta iyo cunno yarada isugu jira waa gobolladee goboladan waxaa aada uga daran gobolka gedo jubbada hoose jubbada dhexe iyo iyo shabeelle jub shabeellada hoose marka meelaha oo dhan roobabkii guga ayaa ka daahay mise roobba kama deyin roob waa ka day laakiin roobka guga markaad ufiirisa aad aad buu uyaryahay waa below average haddaan isticmaala maaragtay
celcelis ahaan heerkii lagu talagalay buu ka hooseeya aada buu uga hooseeya maxaa yeelay waarooyinkii awali muddo maaragtay dhowr bilood biyo laga cabi lahay way way sii engegeen xoolihii marka xoola dhaqatadii waxay ku qasban yihin inay guuraan mala dii jira inay raadsadaan hay-addu maxay ku salaynaysaa xogtan waxyaabahan ay sheegayso o dhan xagee kasoo ururisa hay-addan soomaaliyan kasoo aruurinay surveygan waxaana waxaana dareenay maadaama aan sanadka aan soo dhaafnay asdhib weyn dhacay oo gugi gugi roobka gugina aad u yar yahay xaalada soomaaliya say tahay marka gobolada qaar sida gobolka shabeellaha dhexe oo kale iyo gobolka hiiraan oo kale gobolka hiiraan waxaaba kasii bilowday daadad fara badan roobab xoog labaa ka da-ay shabeellaha dhexena cabsi baa ka jirta in webiga shabeelle uu ku butaaco magaalooyin jowhar ay ka mid tahay gobolada iyagu xaaladda bini-aadnimo xaggee maraysaa ma ma ku jiraan gobolada qiimeyntan aad ku samayseen waan ku samaynay qiimeynta laakiin hadda fatahaadka dhacayna waxaa waxaan dareemaynaa in dhib weyn keeni doono maxaa yeelay shuban biyoodkia batay reporti aan haddaan helnay dad fara badan maaragtay maaragtay beerihii waxay roob waxyar ay qabeen ay biyaha ka qaadayso gobolka maaragtay lowa juba haddaad fiirsan dad fara badan oo maaragtay ku geeriyooday shuban biyoodka inkastoon ognahay shuban biyoodka xaaladda south central soomaalia waa seasonal once in a while waa imaadaa laakiin preparednesski iyo maaragtay responsiga hay-adaha oo soomaaliya ka shaqeeya inaa maaragtay hay-ad ahaan aan mar kasta xaaladda la socono waa waa maaragtay wax waajib nagu ah diyaar garowga loo loo sameynayo iyo ka jawaabista laga jawaabaya arrimahan baa hay-adaha ay u baahan yahin sameeyaan soo maha ha marka oxfam marka diyaargelintii maaragtay xaaladii hadda jubbada oo kale waxbada maaragtay aquatab waxa waaye maaragtay daawada biyaha lagu daro biyo nadiifis iyo maaragtay waxaan public awareness wacyigelin sida xaalada na nadaafada saan iskaga ilaali lahay cudurka daacuunka hay-addan oxfam ilaa iyo iminka xaggee ka howlgashaa hadda hadda waxaan ka howlgelinaa horta south central dhan cover weyn aan ku leenahay and part of puntland maaragtay program maaragtay oo oo humanitarian aan ka qabana lakin xooga weyn waxaan saarnay south central soomaalia maadaama aan hadda emergency a lagu jiro oxfamna global waxaa loo yaqaana hay-ad maaragtay oo emergency response oo aada uga uga xoog leh xaaladaha degdega ka jawaabta ha
xagga beeraha iyagu maxaad nooga sheegi kartaa maadaama roobkii gugi aas yaraay aana fatahaadana gobolaha qaar aas ka dhacay fatahaad hadaas dhaca waxaa laga baqi maaragtay inay ay beerihii la abuuray ay khasaaro sii galaan oo ay baaba-aan waa gartay markaad fiiriso xaaladda soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay abaar baa ka jirtay meelaha qaar gaajaa ka jirtay oo macluul baa ka jirtay xaaladiinan warbixintan aad soo saarteenna waxaad leedihiin xeer qayladhaana ayay maraysaa xaaladda soomaaliya oo nafaqa darada marka isbabardhiga ku samaysa ma waxaad dhihi lahayd heer dhexe oo ayay maraysaa xaaladda soomaaliya xagga bani-aadnimada ma heer hooseeyay maraysaa mise heer sare adi heerkeed sidii laastiya lasoo dhaafay way dhaantaa laakiin hadda waxba aan laga qabanin waxaa laga baqa intay u noqoto oo maaragtay heer hoose maadaama roobkii gugi aad roobkiis aada u yaraay haddii xaalad saan u socoto waxaa laga baqa intaa loo noqdo hoos laakiin saita hadda xoogaa waxaa dhacay improvement sidii laastiya waa la dhaamaa maryan xasan cabdi oo ah sarkaal ka tirsan qeybta mashaariicda soomaaliya ee xafiiska hay-adda oxfam ee magaalada nairobi oo qadka telefoonka ugu waramaysay wariyahayaga maxamed colaal xasan oo washington jooga